bismi illaahi araxmaan raxiim suuraddan iyaduna waa suuratu zumar sida sugnaatan ee imaam nasaa-i oo wariyey magarat min xadiidi caasha radi allahu canha kaana rasuul lah sal allahu alayh wasalam yasuumu xataa naquula maa yuriidu an yufdira wuu soomi jiray ilaa aan dhahno ma afurayo macnaa soonku ayaan isku xijinay wa yufdiru xataa naquula maa yuriidu an yasuuba ayaamna afurkuu isku xijin jira ilaa aan dhahno ma soomaayo wa kaana yaqra'u fii kulli leylati bani israa'iila wazumar hamiinkasta labada suurada u akrin jira suuraddan marka waa suurad aada u cajiiba horta towxiid luluhiya ay aada iyo aada u qaada dhigaysa wax alla waxa mushrikiintu ay ku calwasaadaan oy ku dhegdhegaan oo shirkiyaadkooda ugu dhegdhegaan waa noo shafeecayaan iyo allay noo dhoweynayaan iyo waxyaalahaas ay mushrikiintu iyo khuraafiyiintu ka dabanadanaadaan ay dagaandigaha ka dhigaysaa towxiidka khaaliskaa ay soo saarayso midda kale waxaa ku badan wacdiga iyo waciidka iyo waanada iyo dadka toobada la isugu yeero ayaa ku badan suuradda aada iyo aada qalbiga u jilcinaysa waay qofkii iimaan leh hadduu akhriyo isagoo macaanada yaqaana aada ugu khushuucayo waay awal marka suuradda ugu horeeyo waxyiga nabiga calayhi isalaatu wassalaam inuu xaq yahay qiraysaa oo allah wuxuu leeyay tanzilu lkitaaba kitaabka soo dejintiisu min allaahi alla xaggiisay ka ahaatay alcasiis ee qaalibka ah tiisu ay socotay alxakiimi haddana xikmo wax kasta ku fariisinaya marka awalan kitaabkan meel kale kama imaan nebi moxamedna calayhi salatu salaam ma uusan abuurane xag allaa laga soo dejiye allah taasaa sharaf ugu filan markaasaa sifaadkai alla soo sheega waa casiis oo alla tiisu ay soconayso marka laazim waxyigiisu inuu socdo hirgalo wamaca daalika isagoo casiisa wax walboo qaladama iska socodsiinaaye wixiise xikmay ku dhisan yihiin sharcin waqadaran dhinac walba xikmay kudhisan yihiin tanzilu kitaabi kitaabka soo dejintiisu min allaahi alla xaggiisa oo tanziil waa mubtada jumladaas jaaru majruurka min allaahda ayaa marka khabarkii dhacaya ay tanzilu kitaabi kaa-inun min allah alcasiiz alxakiim allihii casiiska ah oo qaalibka ah oo cisada badnaa oo xikmada badnaa ayaa soo dejiyey innaa anagu anzalnaa waan soo dejinnay ilaa ilayka adiga alkitaaba kitaabka bilxaqi isagoo xaq ku dhahanoo xaq wato oo wuxuu sheegay ay xaq yihiin isaga uu xaq yahan soo dejinnay waxa uu ku faraana waxaa ugu weyn midaano uu farayo facbud illaaha ilaahay caabud oo u khuduuc mukhlisan xaal aa tahay kii u saafi yeelaya lahu asaga addiina diinta adigoo u saafi yeelaya adigoo allah subxaana wa tacaala diinta u khallisaya diintu marka waa hoggaansanka iyo cibaadada oo macnaa cid kale aan maanta ma arkaysa u hoggaansamayn wuxuu le ibnu jariir ay fakhshac lilaahi yaa maxamed biaacati ilaahay daacada ugu khushuuc wa akhlis lahu luluuhiya uluuhiyada marka waa cibaadada wey oo ilaahay ta'liih macnaa altacdiim iyo maxabo iyo tadallul iyo khushuuc iyo ismiskiinin waay wa afridhu bilcibaadati cibaadadana ku kaliya walaa tajcal lahu fii cibaadatika iyaahu shariikan cibaadada aad caabudan cid kale wax ka siini ma garata kamaa facalat cibaadat lawthaan sida oo ku oo wahanka caabuda ay sameeyeen waxaad moodaa ibnu jariir maanta inuu khuraafyaalka u la hadlaa sababta ibnu jariir wax towxiidka mufasiriinta anaga ugu khatarsan waay khuraafiyiinka maanta inuu la hadlayaad moodaa ole waryaada qubuurta iyo owliyadan iyo waxaan aad ka dabanadnaadaysaan oo ayaga aada leeda marna istiqaato ood ku tawasulaysaan ood ayaga ad maanta dhan ku wardinaysaan magacooda war ilaahay magaciisa ku wardiyo magac makhluuq laguma wardiyo makhluuq nabiga ka weyn maa jira isagana waa lagu saliyaa sooma imaa inaan risaaladiisa aan qirnoon dhahno ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah soo ma waa imaa inaan ku salino ilaahay aan salaad u weydiino wax kale maa nabigoo lagu sameeya adkaarta ku soo aroortay shahaadada allah in shahaadadiisa lala xiriiro tan kalena maxay tahay salli aadaanka markii la bayana in darajatulwasiila loo weydiiyo nabiga calay slat lagu saleey fikir kalemaa kusoo arooray kusoo aroortay meel kasta nabigo ii gargaar wax iisaba yaa ka weyn nabiga waxaa u malaynaya marka qubuur kale dad xataa aan laogeyn inay weliyaal ahaayeen in kale qaar weliyaalku waa xashaashiin balaaye oo qaar xataa isticmaar u shaqayn jir wada balaaye a ka buux soo maa marka bal hadalka ibnu jariir u fiirso soo isma lehid maanta nin khuraafi oo la hadlaya nacam waa kana ay fakshac lilaah yaa maxamed biaaca wakhlis lahu luluhiya ayadiiba soo khalisa macnaheedu uluhiyadu waa tacdiimka iyo maxabadii iyo cibaadadii waafridhu bilcibaada walaa tajcal lahu fii cibaadatika iyaahu shariika cibaada aada caabudaysa cid kale ha ka soo wanaajin kamaa facalat cibaadat lawthaan cibaadat lawthaan say samaynayso marka hadduu yidhaahdo cuzaan wax ka dalbayna hadduu yidhaahdo kii kalena uu yidhahdo awliya alla almadad shuu farqiga u dhexeeya maxay yihin kulli waa isku mid nacam facbud illaaha ilaahay caabud mukhlisan adigoo u khalisaya lahu diina hoggaansan alaa lilaahi buu u sugnaaday addiinu alkhaalisu diinta khaaliska oo saafiga ilaahay buu u sugnaaday oo macnaa cibaadada iyo daacada asagaa loo khalisaaho cid kale cibaadadiisa looguma barxo alla subxaana wa tacaala markii ikhlaaskii la isfaray ee waxaana ku fasiray ninka la yidhaahdo qataada qowluhu tacaala alaa lilahi diin khaalis waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxameda rasuulullah macnaa allah uluhiyada ukhallis oo cid kale micigiisa ha ka caabuda markii marka ikhlaaskii la faray oo dhahay diintan waxay ku saabsantahay iyo waxyigan cibaadada alla in loo khaalis yeelo oo nabigii lagu bilaabay a marka mushrikiintiia dhagaha laga jafaya waladiina kuwii ittakhaduu samaystay oo yeeshay min duunihi min hayrihi ilaahay keyrkiisa owliyaa kuwo owliye ay ka dhigtaan oo adduunyada ay nasri iyo gurbaan weydiistaan iyo maaragtay inay wax u qabtaan ilaa aakhare may ku talagashayeen gaalada aakhare maba rumaysnaba ayagoo odhanaya haddii la yihahdo maxaad u caabudinaysaan maa nacbuduhu ma caabudayno ilaa liyuqaribana inay noo dhoweeyaan ilaallahi alla intii ka zulfaa dhowaasho oo ay noo shafeecaan kuwa saas odhanaya xaquma taagna in allaha alla yaxkumu xakumaayo baynahum dhexdooda fii maa shaygii fii maa hum fiihi waay fii maa hum fiihi fii maa shaygii hum ayaguwa fiihi asagaba yakhtalifuuna isku khilaafsan yihiin in allaha allana laa yahdii ma hanuuniyo man huwa kaadibun ku beenaalaa kafaarun oo maanta ma arkaysa gaalnimo badan ibnu kaiir aayaddan isagoo fasiraya wuxuu leeyahay marka ay maaragtay asnaamtan ay caabudayaan horta marka hore falsafadda asnaamta ay lala caabudayaan waxay ku dhisan tahay waxaa weeye waxay leeyihiin asnaamta aan qorqorayno malaa'igtay representative ka tahay oy ka taagan tahay sambul ah ka tahay oo ilaahay malaa'igtu waa banaatullaahay leeyihiin waa khalqi fiican oo gabdhihii alle soo saas maysane walciyaadu billah marka malaa'igtii ayay asnaamtii waxay ugala dhigeen wax oo mahalaya ay asnaamta iyagay tamaatiil ka yihiin asnaamtii marka caabudayaan ayagoo ugu dhowaanaya cibaadadii malaa'igta maxaana u caabudaynaa waxay leeyihin malaa'igtu mansilay ilaahay ka yihiin markaa adduunka ay noo shafeecayaanoo risqi iyo khayr ay noo keenayaan laakiin aakharo gaal ma aakharo rumaysan waxuu aakharo ka raba lama arko walidaalika haddaa u fiirsatid dadka khuraafada iyo qubuurta iyo balaayada ka daba orda aakharo shuqulkuma laha maba rabaanba sababtu waa maxay waxaas khuraafaadka iyo qabri waxay urta wiil iyo bad iyo gabar maaragtay haweentu ilmaha i dhasho geel narkaha i dhal iyo xoolaha i bataan maahane mid janno qool ugu xirana ma ku aragteen janno qool uguma xirtaa sababto maba rabaanba uma jeedaanba hadduu janno rabo ilaahu ka doono laha subxaana wa tacaala ee wax khuraafaadkan ku qaslay waa adduunya jacayl waa isku sanba hadda bal qubuurtooda soo arka mid walba markuu dhawaafay sheekh hebelo waxaan kaa rabaa owlaadaan kaa rabaa waxaan kaa rabaa maaragta yacni gabadhu inay wiilal ii dhashaan kaa rabaa arigu inuu indirgeyo tijaaradu inay ii ribaxdo laakiin hal mid oo janno weydiisaan haddii hadda ay kusoo dhexdhexdana waa xoogaa iska iidaan waay laakiin waa reero adduunyo wey aakhare qof rabaa meeshaas maba aadeenba ilaah u doono laha subxaana wa tacaala iyo sunnadoo ka doono laha maahane qubuurtaa lala daba hinraagaa nin dal wareegaayo aakhare horta uma jeedo ogaada waa isku saambal iyagii mushrikiinta nacam waladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duunihi ilaahay sokodiisa kayrkiisa owliyaa samaystay iyagoo odhanaya markii la weydiiyo maxaad u caabudaysaan waxay leeyihin maa nacbuduhum ma caabudayno ilaa liyuqaribuuna ila allah inay allah noo dhoweeyaan maahana zulfaa dhowaasho kuwaa saa odhanaya in allaha allah yaxkumu baynahum iyagaa kala isagaa kala xukumayo asaga iyaga iyo muwaxidiinta ilahay cibaad u khalisaya fii maa hum fiihi fii maa shaygii hum ayagoo fiihi yakhtalifuuna isku khilaafsanayo waxay mushrikiinta muwaxidiinta isku khilaafsanaa kala xukumay ninka khuraafigaa oo dhahay owliyadan waa la baryi karaa muwaxidiinta ilaa kala xukumay nin baa maalin noo sheekayay raggii muwaxidiinta ka mida oo culimmadii tawxiidka ka fahmayey lixdamaadkii waxay marka anigu khuraafi baan ahaa bahashaana u doodi jiro bahal aftahan oo xadrada iyo kuwaalan buu ahaa markii dambe waxaan ku yihi macarakadii muwaxidiintii nimankan ka dhex taagnay aadaan ugu tacasuba le bahasha khuraafada ugu tacasubaya maalin dambaan fekeray qur-aankan hadda waa aqaano waxaan akriyay qisatu fircoon qisa fircoon qaala almala-u aladiina sakor kooxaa ku jira ha meesha waxaa iga soo baxda koox isbahaysatay oo makhluuq difaacaya iyagu makhluuqay difaacaya ama boqor ha ahaado ama maaragtay asnaam ha ahaado mabaadiye ardiya difaacaya iyo dad khaaliq difaacaya oo dhaha war ilaahay cibaada ha loo khaliso war ilaahay ha laga boqo iyo dad dhahaaya owliyada ha taabanin asnaabta ha taabanin boqor fulaan ha taabanin waxaas ha taabanin dad un makhluuq abukaato u ah oo looyar u ah iyo dad ilaahay difaacaya markii dambaan aduu yihi alla leh dadka ilaahay difaacaya ku bir makhluuq difaaciisa iyo mala iyo fircoon iyo wax lamida waxba kuu tari maaye dadka ilaahay difaaciisa ku bir halkaasaa marka tawxiidka inaan fahmo sabab igu aheed oo dhan nacam marka allah kala bixina ee midda kale arrintan qur-aanku uu sheegay waa arrin xaqiiqo ah oo gaaladu marka la wala in saalto man khalaqa asamaawaati walard marka la yihad yaa cirka layaquuluuna allah ay leeyihi war waaye fa annaa tuufakuun xaggee laynka jiraa hadduu alla ou rabbi yahay maad caabudaan kaligiis ee arrintan hadda khuraafiyaalkana waxaa sabab ugu noqday nimanka badanoo mutakalimiinta iyo nimankan dadkan tasawufka ka shaqeeya tawxiidka uluuhiyada rubida iska qasmay waxay u malaynayaan caqiidada marka la hadlaayo tawxiidka laa ilaaha illaa macnaheed inay tahay ilaahay waa jiraa cirka dhulka abuuray saa cirka dhulka abuuray oo waxay leeyn laa ilaaha ila allah macnaheed waxay huwa alqaadir likhtirac waa midka wax abuuri kara laakiin culimmada muwaxidiinta waxay leeyihiin war qofka hadduu yidhahdo cirka dhulka ilaaha abuuray ousan dhihin laa ilaaha ila allahu laa macbuuda bixaqin ila allah ma ku islaamayo sababto hadduu taas ku islaamayo abujahlaa islaami lahaa ilaa cirka dhulka inu abuuray ilaahay waa ou yaqaan oo gaalo badanaa taqaan ee waxa lagu islaama waxaa weeye cibaadada alla in kali loo yeelo waa kuwa dhahay ajcala alaalihata ilaahan waaxida markaasaa kutubta ashaacirada muctasilada qorto markay alla ka hadlayaan maanta dhan tawxiidu rubiyo ka hadlaa ilaaha inuu jiro alla saanica cirkoo abuuray dhulkoo abuuray kanoo abuuray war waayahay kaas lama diidana dadka dhan waa ogolyihin tawxiidka oo xoog saara qur-aanku waxaa weeye tawxiid aluluuhiya macnaa allah in la weynayo cibaadada lagu khaliso oo loo khuduo cid kale aan la caabudin iyo tawxiid alasmaa wasifaat magacyaalkiisa iyo tilmaamihiisa allah inaad baratid taasaa ugu muhiimsan oo tawxiid alasmaa markaad barato wasifaat waxaad garanaysaa rabbiga aada caabudaysa tilmaamihiisa hadda alcasiizu alkafaar marka lagu yidhaahdo alcasiizu alxakiim alla casiizo xakiim wax la caabuda waa astaahila wey soo maa marka caamilkii maba u dhicinba marka hawo kale qarda jeexayaan marka mushkiladu marka waa saas wey mid asagoo tafsiir akrinaa laga sheegay anugu gaalada waa la yaabooy haye maxaa kula yaaba hadda marna ilaahay waa diidaayaanoo waxaa waaye waa diidaaya marna ilaahay waa yaqaanino layaquuluna uu leeyahy waxaan u dhaadhicin caamilka gaalkan waxa uu diida iyo wuxuu ogol yahay wuxuu ogol yahay cirkaan dhulkan ilaaha abuuray waa ogolyahay oo rabbiyaa koonkan keliya abuuray laakiin wuxuu diidaa rabbigaas keliya ha la caabudo waayo wuxuu diidaa marka taasaa marka iskaga qaldan marka oo caamilkii tawxiidka marka ma u dhaadhicinba caamilka hadduu qof ka khaldan yahan waxma hagaaga waxba u hagaagi maaya alla markaas wuxuu leeyahay in allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo oo ma tawfiiqiyo man huwa kaadibun ku beenaala ah oo ilaahay ku been abuurta iyo tawxiidkiisa oo waxaan laa yaqaha u nisbeeyay kafaarun oo kufrinimo badan khaas ahaan waa dadka ilaahay owlaad iyo shirki iyo waxyaalahaas u tiwariya kuwaasaa la radinaya ilaahay owlaadou u nisbeeyo alla wuxuu leeyahay low araada allahu ilaahay haddii uu dooni lahaa an yatakhada inuu samaysto waladan caruur inuu samaysto oo waxaa lagu radinaa kuwa dhahaya almalaa'ikatu banaatullah oo mushrikiinta iyo nasaarada dhahaya ciise waa inan alleh ama cuseyr bnullah yahuudda dhahaya haddouba ilaahay ou samaysan lahaa walad ma owsa dhaleene oo naag kama dhaleene lastafaa wuxuu ka dooran lahaa mimaa yakhluqu wuxuu abuuray maa yashaa cidou rabou ka dooran lahaayo tabaniyou samayn lahaa waxa wiil adaptation waxaa la yidhaahdo oo addoommadiisu mid ka ka dhigi laha waa wiil la ilaah inuu wax dhalo maba suuragal maba ahanba soo maaha ee hadduusa wax dhalino waxuu dhalin oo adduunkiisa inuu yidhahdo waa wiilkaygiina suuragal maahan ma waa gabadhaydii macquul ma ahanba soo maaha sababtoo ilaahay subxaana wax u qalma inuu guursado ma waxna inuu dhalo ma u qalanto allah subxaana wa tacaala sababtoo koonka dhanba waxa u qaybsama khaaliq iyo makhluuq ilmaha hadduu dhalan lahaa dee cid iyo ilmihiisu waa isku midoo ilaah kaleu noqon lahaa ilaah kale inuu jiran waa mustaxiil marka lacalla xataa hadduu ou owlaad samaysan lahaa addoommada qaar ka mida ou dhihi lahaa waa ilmaheedi taasina marka macquul maaha waa raddi waay maa culliqa bimustaxiil eesh fahuwa mustaxiil ilaahay qof addoona ma dhahay waa inankeedi marka waxaa la yidhi waxaa ka sii fog ilaahay inuu asagu oo wax dhalo waa wax aad iyo aada mustaxiil u ah low araada allahu ilaahay hadduu dooni lahaa an yatakhida inuu samaysto waladan owlaad lastafaa wuxuu dooran lahaa mimaa yakhluqu wuxuu abuuranayo maa yashaaw ciddou raba ka dooran lahaa oo markaasu adaptation iyo tabani oo ku samaysan lahayo wiil iyo waxuu rabou ka dhigan lahaa laakiin ilaahay ma yeelayo subxaanahu ilaahay wuu ka nasahanya wuxuu kaloo kasii nasahanya inuu ilmo yeesho taasaa kasii fog huwa alla allaahu allah wey alwaaxidu ee keligiisa alqahaaru ee qaahista badan marka uluhnimadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo awooddiisa iyo sifaadkiisa wax la wadaago lama arko allah subxaana wa tacaala oo hadduu inaan lahaan lahaa wuxuu noqon lahaa ilaah kalea jir lahaa waaxid ma noqde allana waa waaxid waay fii uluhiyati wa fii rubuubiyati wa fii asmaa wa sifaati alqahaaru ee wax raba qasin badan marka shirkiga iyo khuraafaadka ka joogaa la leeyahay haddana alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala khalaqa asamaawaati waalard
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala khalaqa asamaawaati samadihii u abuuray iyo waalarda dhulka bilxaq ayagoo xaq ku dhah oo ku tusinayay alla subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo inaan koonkan cabad loo abuurin in loo caabudo loo abuuray laysna abaalmarinayo yukawiru leyla hamiinka wuxuu ku duubaa cala nahaari naar oo booskii dharaartii ayaa hamiinka imaanaysa wa yukawiru nahaara naartana wuxuu ku duubayaa calanahaara dharaartina wuxuu ku duubayaa cala leyla hamiinka oo hamiinkii haddana dharaaraa bedelaysa wa sakara shamsa qoraxda ayuu sakhirow socodsiiyey iyo walqamara bisha kullun dhammaana yejri wuxuu ku socdaa liajal ilaa ajalin musaman waqti la magacaabo ku socdaaho ilaa ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamuhu uu ka dhaco qoraxdana la duuduubi doono bishuna ay madoobaa doonto alaa huwa alcasiizu alaahoy asagaa huwa alcasiizu kan qaalibuho kii socoto ah alafaaru ee haddana dembi dhaaf badan isagoo casiisoo tii socodsii kara haddana addoommadiisa dembi dhaaf iyo toobo ayuu u bandhigaya ilaah noo dembi dhaaf waa adinkan saa u badana bini aadamow khalaqakum wuxuu idinka abuuray min nafsin waaxida hal naf uu idinka abuuray oo aadam uma jacala minhaa xaggeeda wuxuu ka abuuray zawjaha zawjkeeda oo xawaa kan saa u badana bini aadamow khalaqakum wuxuu idinka abuuray min nafsin waaxida hal naf uu idinka abuuray oo aadam uma jacala minhaa xaggeeda wuxuu ka abuuray zawjaha zawjkeeda oo xawaa feertiisaa laga abuuray wa anzala lakum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin soo dejiyey oo xawaa feertiisaa laga abuuray wa anzala lakum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin soo dejiyey min alancaami xoolihii ood macnaa arsuqanayseen ood raranayseen ood ku intifaacayseen amaaniyata aswaajiseen amaaniyata aswaajin sideed nooc oo waa labada dhadigoo dhadiga iyo labka geela iyo dhadiga iyo labta lo-da iyo dhadig iyo labta riyacadka iyo dhadiga iyo labka idaha wey ma garan amaaniyata aswaajin min aldani اثnain wa min almacd snain qul aadakarayni xarama am alunhayeyn ama ishtamala calay arxaam alunhayeyn nabi-uunii bicilmin in kuntum saadiqiin wa min alibli itnain taasuu ishaaraysaa yakhluqukum adinkana ilaahi wuu idin abuurayaa fii butuuni ummahaatikum hooyadiina calooshiida ayuu idinku abuurayaa khalqan abuuritaan oo min bacdi khalqin ahaaday oo waxbay heerarka aad soo maraysaan candhuuf afartan sano haddana maanta ma arkaysaa mudqa cad xinjira haddana calaqa ilaa heerarkaas oo qofkii uu ka dhashay fii dulumaatin alaatin saddex mugdi dhexeed inku abuuray oo saddexa mugdi waxaa weeyaan dhahan waa mugdiga caloosha iyo mugdiga riximka iyo mugdiga bandheerta oo ilmuhu ku dhex jiraan ku dhex dabaalanayaan daalikum ullah daalikum ullah midkiinaas allah kaasaa allah daalikum ullahu allihiinaas oo rabbukum isagaa rabbigiina ah oo idin abuuro o idin khalqay lahu lmulku mulkigana asagaa iska leh laa ilaaha ilaah kaloo cibaadada astaahjila ma jiro ilaa huwa asaga maaha maadaama aada ruubadiisa aada og tihiin rabbinimada waxaa ka laasimaya cibaadada towxiid urubiya waxaa ka dhashay towxiid aluluuhiya ma og tahay allah inuu ku abuuray haa ee caabudee haddii lay aada ogaato aabbahay hooyadaa inay ku dhaleen maxaa ka ratimaya biruhuma soo ma ilmahaaga haddaad la ogaato inaad adiga dhasho maxaa ka rati inaa ixsaan samayso ilaahay rabbi haddii uu ku yaod og tahay waxa ka dhalanaya waxaweye inaad caabudid waa alla subxaana wa tacaala oo ruubiyada cibaadada aad alla caabudayso waxaa sabab u ah liannahu rabbuka waa ucbuduu rabbaka marka cilada lagu rabbakum waxa le waa cilo cilat ruubiya alla la caabudaysa cid kaloo rabbi kuwaa lama arko nacam ee fa annaa xaggee baa tusrafuuna la idin leexinaya idinkoo og rabbinimadiisa alla og haddana cibaadadiisa maxaa uga leexanaysaa ma cidaan rabbi ahayna cibaado astaagin marka had iyo gorana qur-aanku wuxuu ka hadlaya waxaa weeye marka rabbinimada qofka hadduu shay inkirsan yahay shayna uu ogol yahay shaygaana uu inkirsan yahana shay ogol yahay oo ka dhalanayo waa ku laasiminaysaa haddaa aragtid wiil caasiya waxdada ama gabar caasiya war soo ma ogid inuu qofkaan aabbahayo soo ma ogid qofka inuu hooyadayahaa haddii waayo maxaa saa ula hadlaysa mabaari noqota mushriga ilaahay cibaadada keyrkiisa oo oo rabbinimada diid qirsan uluuhiyada dirsana waxaa lena soo ma ogid allah inuu rabbigaayo ku abuurto uu ku arjaqo haa limaada tacbudu hayra keyrkiisa maxaa u caabudaysa ugu sharig yeelaysa marka marka loo yay kelimatooda waa kelimatulxaq waa gar la noqo midda ugu weyn waxaa waaye adiga rabbigaayo ku abuuray caabud xaq ka weyn ama xaq waa garta wey garta la noqo oo la gooyo oo qof walbaa uu gooyo ilaahay ku abuuray adiga caabud gar ka weyn ma jirto oo qofka oo oo kugu dhacda gar haddii lagu soo saaro kula garabo ilaahay wuxuu ku leey aniga ee caabuday anigaa ku abuuray ee caabud kama garbixi kara waxaa ku garbixi kartaa inaad tirahdii sax waayo ilaahu adaan ku caabuda laa ilaaha illah kufri ma ku garbixi karti waa inaad garta qaadatay garta waa laa ilaaha ila allah wax kaloo ku garbixi karti lama arko khalaqa samaawaati ilaahay samadahu abuuray iyo walarda dhulkii bilxaqi xaquu ku abuuray iyagoo multas bilxaq oo waxay ku tusinaya allah cadamadiisa iyo asagoo cibaadada inuu astaahilo iyo dadka inaan ciyaar ciyaar loo abuurinoo cibaado loo abuuray qiyaamana la xisaabinayo yukawiru leyla hameenka wuxuu ku duubayaa cala nahaari dharaarta wa yukawiru nahaara dharaartana wuxuu ku duubaa cala leyli hameenka wasakara shamsa qoraxdii asagaa sakhiray oo socodsiiyo masaalixda addoommada iyo walqamara bishii kullun dhammaana yejri wuxuu soconaya liajali musaman ajal la magacaabayo masaalixda cibaadii u socdaan annagu ma socodsiisa karno alaa alaahoy huwa asaga alcasiizu kan qaalibka ah allahaas awooddaas lo saa wuxuu socodsiiyey alkhafaaru ee dembi dhaaf badane ee asaga usoo noqda way kufriga ka soo noqda khalaqakum min nafsin waaxidatin naf keliyo idinka abuuray oo aadam ah oo weliba intuu dhabarka idinka soo bixiyo o idinla khidaabay oo yidhi alastu birabbikum rabbigiina sowmi uma jacala minhaa wuxuu ka yeelay zawjahaa zawjkeedii oo xaaskiisa ayuu ka abuuray waa xawa feertaa laga abuuray waxaan u daliilay xadiidkii haweenkii uu yidhi maarata fa inahuna khuliqna min dilcin acwaj feer qaloocanaa laga abuuray wa anzala lakum wuxuu kasoo idiin soo dejiyey adinka markuu idin abuuray min al ancaami xoolihii amaaniyata aswaaji sideeda noocood ku intifaacda adinkana abuurkiinu waa cajibo yakhluqukum wuxuu idinku abuurayaa fii butuuni ummahaatikum hooyadiina caloosheeda khalqan abuuritaan min bacdi khalqin abuuritaan ka baxd oo candhuufaad ka bilaabatay ilaa heran aada sii martay fii dulumaatin alaain saddex mugdi dhexood xaalad ahaateeno calooshii iyo maaragtay riximkii iyo mandheertii aad ku dhex jirtaa daalikum ullah daalikum ullah kiinaas oo allah ayaa rabbukum kan khaaliqiina oo idin tarbiyeeye ah lahul mulku asagaa iskale boqortooyada iyo milki wax kastoo asagaa hanta hadde hadduu muxuu astaahilaa marka laa ilaaha ilaa hu ay laa macbuuda bixaqin ma jir ilaa hu asagana maadaama uu rabbigiina yahay mulkigana ou leeyahay asaga cibaadadiisa maane wax kaloo idiin bannaan lama arko dariiq kale ma aadi kartaan haddii kale waa gar darantii waxaa ku lagu garbixi karaa qofka bini aadamka inuu ilaahay cibaadadiisa u qirto haddii kale waa daalim ina shirka la dulmun cadiim ilaahay ma ka garbixi karo ilaahay inuu rumeeyo rusushiisa uu rumeeyo xaq uu rumeeyo taasuu garbixi kartaa qofkii laa ilaha illah muxamedan rasuulullah dhihi waaye arkaanta iimaanka la imaan waaye waa daalim ma garbixi karo garti waa ku ogantah berri asagoo gar daran oo daalimaha naarta la gelinaya walciyaadu billah nacam marka diinta caamilkeeda waa inaan fahmno qaabkay u socoto qaabkaas u socotaa diinta laa ilaaha illaa huwa ee fa annaa tusrafuun xaggee la idiin leexinaya waa ogtiin ilaah inuu rabbigiina yahe xaggeed cibaadada alle aada ka aadin soo maha in takfuruu haddaba ilaahay cibaadadu inkugu yaara soo maha baraahiintii alle aada ku caabudo waa idin siiya waa rabbigeeni haddaad marka diidaan cibaadadii alle in takfuruu haddaa kufrisaan fa ina allaha alle haniyun cankum waa idinka deeqtoonya oo waxuu idinkaga baahan lama arko adinka unbaa gartarahoo dulmigiina naar ku gelaya laakiin waxaad ogaataan uun walaa yardaa ilaahay raalli kama ahanin licibaadihi addoommadiisa alkufra kufri raalli ugama aha oo sharci ahaan iyo diini ahaan ilaahay qofku inuu kufri raalli ugama aha laakiin qadarka ilaahay wuu dooni kara dad badan u qadara gaalo inay noqdaan oo iraadadaa wax u kala qaybsan iraada sharciya iraada kowniya iraada sharciya waa wixii ilaahay diin ahaan u jecel yahay iraada kowniyana waa wixii shar adduunkan iska dhacayo oo ilaahay uu maarata inay dhacaan ou doona marka rido haddii la sheego waxaa loo jeedaa sharci ahaan ilaahay raalli kama ahan in la addoommaysi ay ku gaaloobaan wa in tashkuruu haddaad allah ku shukrisaan ood macnaha caabudaanna yardahu lakum ilaahay raalli muxuu ka noqonaya waxaadna ogaataan walaa tasiru inaysan xambaaraynin waasiratun ay nafsun waasiratun naf ayada dembaawday wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa ma garad naf kale dembigeed ma xambaarayso marka qofka haddii ou adduunkii waa uu noolaanaya imaa kaafira wa imaa shaakira haddou gaaloobo ilaahay waa ka deeqtoon yahay haddou shaakir yahana ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay racli buu ka noqonaya qof adiga haddaa shaakir tahay qof kaloo gaala walaalkay aabbaab ha ahaa dembigiisa lalaykuma xukumi maayo adduunyada marka saasaa lagu dhammaysanaya nin ilaahay ku shukriyey iyo nin gaala waa la dhimanaa soo maaha uma ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisuu marjicukum ahaaday noqoshadiina fa yunabbi'ukum waxau idiin warramayaa bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeyey ayuu idiin warramaya sababtu waxa weeye innahu alle caliimun ku og weeye bidaati suduuri waxa la-aabta ku jira waa og yahay marka wax la sameeye kama qarsoono insaanka waxaa kaloo caadow ahaa laleeyahay wa idaa masa alinsaanu insaanka haddii uu taabto durun wax dhibaataa hadday taabtaan dacaa rabbahu rabbigiisuu baryaya muniiban ilayhi asagoo u noqonayo calaacalay laakiin uma idaa khawalahu markuu nicmadii uu siiyo gacanta uu ka saaro nicmata nicmo oo minhu xaggiisa ka ahaaday nasiya wuxuu halmaamaya maa kaana wixii yadcuu ilayh wixii ilaahay uu ka baryaayey waa hilmaamaya nin ilaahay u baahan maba ahanba ama nasiya wuxuu hilmaamaya maa kaana yadcuu ilayhi ciddii uu baryaayo allah uu iska iloobaya inuu u baahan yahay ma moodaba min qablo hadda ka hor wajacala lilaahi allana wuxuu u samaynaya andaadan kuwa oo lamid ah oo shurako ah ayuu u samaynaya ilaahay badbaadiyey ma caabudayo liyudilla sow dadka uga baadiyo can sabiilihi jidka alle uga baadiyo marka waxaa leeyahay saas haddii aaba tahayba oo amalka dhacdaas aadba ku nooshahay oo markaad dhibaatootana ilaahu aada leedahay markuu nicmadii ku siiyana aada sii jeedinayso gaal ugu xunaatee qul waxaad tidhaa tamatac ku raaxayso bikufrika gaalnimadaada qaliilan wax yar innaka adigu min asxaabi naari baa tahay marka tahdiid weynaa ku jira oo alla subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegayaa kufriga inuusan ka raalli ahayn laakiin qofkii ilaahay qofkii kufriga inuu ka deeqtoomo kufrina addoomadiisa uma raalli ahayn qofkii ilaahay ku shukrina wuu ka aqbalayaa midda kale qofkii shukriya hadduu aabbihiis iyo hooyihiis walaalihiis ay wada dembaabaan mushrikiin ilaahay ma uu qabanayo subxaana wa tacaala marka qof walbaa saasuu ku dhibanaya gaalnimo ama muslimnimo hadhowbaa ilaaha ka jawaabay in takfuruu haddaad kufrisaan fa ina allaha alla haniyun cankum waa idinka deeqtoon yahay walaa yardaa raallina ugama ahan sharci ahaan iyo diin ahaana licibaadihi addoommadiisa alkufra gaal ilaahay qof gaal ah iyo gaalnimo sharci ahaan ma qaririn waa necban yahay sharci ahaan wain tashkuruu haddaad shukrisaana yarallahu lakum ilaahay raalli uga noqonay qofkii toobadkeenoo cibaadada allo ka soo noqda cidda ou yahaaba la eryi maayo midda kale dembi kale lagu xambaari maayo walaa taziru ma xambaarayso waasiratun naf oo dembaawday wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa ma xambaarayso adduunka hadda saasaa lagu noolaa nin shaakira iyo nin kaafiraba waa la dhimanayaa markii la dhibtana uma ilaa rabbikum rabbigiina xaggiisa ayuu marjicukum ahaaday ilaahaad u laabanaysa fa yunabbi'ukum wuxuu idiin warramayaa bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal fala hadda ilaahay waxaad camal fasheen waa la socdaaho wax aadba bannaanka yimid iskaba dhaafe laabta waxa ku jiro wala socdaaho innahu alle caliimun ku og weeye bidaati sudur ay biaxwaali daati suduur axwaasha laabta ku jirto xataa lisaanka uu soo saarin uu og yahay wax la yidhaahdo iyo wax la sameeyo iskaba dhaafe caado xunaa marka bini aadamka uu leeyahay oo gaalada markii ay badda ay fuulaan oo doomuhu ay la gadoomaan dacawullah mukhlisiin lahu diin waxay leey asnaantu maanta waxba idin tari mayso maanta ilaahay keligiisa caabuda harkow markay soo noqdaan shirkigii meeshay ka wadinaayo waxaa la yidhi khuraafiyiintay ka caqli badan yihiin khuraafiyiinta maanta islaamku nisba sheeganayo markay dhibaata ku dhacdo sheekh badwiyow sheekh cabdulqaadirow ay leeyihiin uwaysow ay ku hayaan ilaahay maba xusaayaan soo maa marka waxaa la yidhi kuwaasaa ka caqli badnaayo cinda shadaa'id ilaahay u qaylsan jira kuwan xataa cinda shadaa'id ay shirki yeelaya laakiin kolley maadaama qofkii cinda shadaa'id ilaahay uu warsanayo markuu buraaqana ilaahay uu loobayo taas marka gaalnimo midda ugu xun waa laleeyahy ilaahayna waa ka ciqaabaya xoogaagan hadda la siiyan ba harkasta qof gaalaho ilaah intuu baryo dhibaato laga koriyo baddaas ku qarqoome waa laga korinaya adduunyada laakiin waa tamatax bikufri kawaay gaalnimadiisu ku raaxaysanaya ma ahan karaamow karaamo waxaa la yidhaahdaa wixii inta ilaahay ku siiyo nicma cibaado ku dhaxal siiyo waay sida cikrimaba marka uu nabiga uu ka cararay calayhi salaatu slam uu doon oo fuulay la gadoon aase waxay dhaheen asnaamtu waxaan maanta mid ilaahay hala bari ilaahay hala barya sanaa xumartadhasaa wallaahi buu yidhi hadduu ilaahay nabadgeliyo inaan nabi maxamed gacanta gacanta u saarayo sanad dambe aadan caabuday ilaahay waa nabadgeliyay sidiisow yeelay taasaa marka nicmo ah nicmadu waa taas wey waidaa masal insaana insaanka haddii uu taabto durun dhibaato dacaa rabbahu rabbigiisoo barya muniiban ileyh asagoo ilaahay u toobad keenaya uma idaa khawalow haddii uu siiyo nicmatin nicmo oo minhu xaggiisa ka ahaatay hadduu qofkii siiyo alleh nasiibou hilmaamaya maa kaana yadcuu ilayhi wuxuu uu wacanayo oo u alla baryaay min qablo hadda ka hor waaba isiloobaaba inuu wax u baahnaaba ama maada allay u noqonayso maa kaana yadcuu ilayhi allihii uu baryayey ou dhahaya wax ii qabow hiloobaya wa jacala lilaahi wuxuu u samaynaya andaadan maaragtay shurako ayuu samaynaya liyudilla inuu baadiyo can sabiilihi jidkiisa markaasoo kale waa kaafir wa sababtoo maadaama uu nicmada ku shukranayo waxaa la mid a qofka isagoo muslima dhibaataa qabanaysa wuxuu leeya ilaahu daacadii aan ku dadaala iyo khayrkii hadhow markii luu karina faasiqnimadii meeshay ka sii wadaya marka iyadana taasi waa nooc min alkufri iyadaba qul waxaa la yidhi tamatac ku raaxayso bikufrika gaalnimada qalil in yar oo xoogaagii hadda baryihii lagaa aqbalay oo adduunyadii lagu siiyey karaamo kuuma ahane xoogaa kufrinimada sii wadala kusii raaxayso innaka adigu min asxaabi naari baad ka mid tahay hadda nicmo naaro ka dambayso maxay tara ilaahan ka magan galna ilaahay nicmo kastaba janno nooga dambaysay iyo ridaada iyo aragtidaada sal allahu calaa muxamad ali sali waslm